بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب المستبان ما قال فعل, الأو فعل الأول المستبان ما قال فعل الأول عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد ما لم يعتد المظلوم وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعل البادئ حتى يعتدي المظلوم وحين inoogu dambeeyey xadiiskaas baabu saqi ilmaa xaleta wayna ka sheegnay biyaha iyo fadliga ay leeyihiin almustabani maa qaala halkaasumaan ku laaban lahaa fi bni aadama situuna wa halaaثu miati sulaama aw cadm aw mifsal xaletana waynu yaro taabanay ibni aadamku wuxuu leeyahay saddex boqol iyo lixdan xubnood ama laalaabato ayuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sii sheegay cilmiga xadiidka cilmigan cusub ee hadda ee teknolojiyadda iyo caafimaadkuna markhaatigaa way fureen oo qofka ibni aadamkaa xubnihiisa laalaabtaas inaha weeye saddex boqol iyo lixdan waaba la qeybqeybiyey qaarka sare iyo qaarka hoose iyo maaragtay iyo alcamuud alfiqari meelahan la yidhaahda iyo alxawd waa la qeybqeybiyey saddex boqol iyo lixdan go-aan weeye dadka qaarkood baa haddii dulaabulcilmigu meelahaasay ka akhriyaan waxay arki doonaan qoliyo mustashriqiina amba mulxidiina oo aan diin aaminsanayn gaar ahaan islaamnimada sii neceb colaad kula jira oo ka sheekeynayo leh rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkan wuxuu ku sheegay saddex boqol iyo lixdan weeyaan guud ahaan waa run bay yidhahdeen laakiin waxaa jira dadka qaarkood oo aan lahayn intaas oo xubnaha qaar ay dhiman yihiin qaarna ay dheer yihiin ayaa dhici karta qofka laftiisu waxay dha maraaxil buu maraayo waxyaabaha qaar baa ku soo biira laakiin waxaa laysla waafaqsan yahay dadka caadiga ahi saddex boqol iyo lixdan xubnood inay leeyihiin amba laalaabato mafaasila inay leeyihiin baa laysla waafaqsan yahay waxaa loogu jawaabay oo kooban haddaan idhaahdo qofka ibni aadamkaah laba lugood buu ku socdaa safa mise waa qalad waa sax qofka ibni aadamkaahi wuxuu ku socdaa laba adhiguna wuxuu ku socdaa afar laakiin soo ma dhici karto qof dhashay isaga oo luga go-antay oo lugbala soo ma dhici karto lugbala aan ku soconahayn waa naadir yacni dabeecaddii guuda ibni aadamka qofkaasi uu khilaafay waa caaha la dhahda caaha ayaa ku dhacday qofkaasi markaa tirsiisanka guud ma soo gelayo oo qaacidadii guud ahayd qofka xubnihiisu waa intaaso amba way kaeriyan amba way ka badan yihiin ma soo geli karto waxaa laga hadlayaa qofka insaanka ahee dhammayska tirani waxa uu leeyahy saddex boqol iyo lixdan ayuu leeyahay xubnood amba mufsal ayuu leeyahay waana la isku waafaqsan yahay waa la tiriyey kow laba saddex afar shan cilmu tashriixa cilmigan qofka ibni aadamka jirhkiisa ku saabsan kow laba afar baa loo qaaday xadiiska rasuulka calayhi isalaatu wasalaam siduu u sheegay bidabt qaar baa waxay yidhahdeen kusuur baa ku jirta jajab baa ku jiro saddex boqol iyo koob iyo lixdan saddex boqol iyo sagaal iyo konton may saddex boqol iyo lixdan wey bitamaami walkamaal bitamaami walkamaal waa mucjiso kale oo tilmaamaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisii rasuulka qofna muuqalina wayna ka sheegnay dhakhtarna ma ahayn dhakhaatiir xilligaasi wax sheegto macluumaad ka haysana mabay jirinba waa dhoweyd baa laogaday qarnigii koob iyo labaatanaada laogaaday dhammaystirka xubnaha ibni aadamka iyo mafaasishiisa baabun almustabaani maa qaala labada iscaayaya waxay yidhaahdaan facala alawali ka horay saaran tahay can ilcalaaء bn cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi almustabaani almutashaatimaan labada iscaayaya ee kana kanuu caayaya kana uu u celinayo maa qaalaa wixii ay yidhaahdaan facala albaadi'i dembigeedu wuxuu saaran yahay kii bilaabay maa lam yactadi lmadluumu haddii kii la dulmiye lagu bilaabay aanu xadgudbin waa wada hadlayseeno hadalkii baa kululaaday markaasaa wuxuu ku ihi beenaalaa tahay naanaa baa tahay axmaq baa tahay caybuu dabada kuu qabtay hadda markaa cayd waxay ku socotaa waa adiga uun adna waxaa tihi adigaa beenaalo ah adigaa naanaaqa adigaa axmaqa halkaa cay baa ka dhacday intii in leeg cayda noocaasoo kale ahi demiga ka dhashaa waxa iska leh oo labadaba la isugu geynayaa qofkii cayda bilaabaya axumada kaasaa qaadanaya maa lam yactadi almadluumu haddii qofkii ka maaragtay lagu bilaabay haddii aanu xadgudbin tusaale haddii masala wuxuu ihi keliya waar waxaa tahay hebelow beenaala baa tahay markaasuu hi beenaaliyo tuug ba adiga ah maxaa siyaadaan tuuggaa siyaadaha markaa tacaddi baa yimi oo caydi way dhaaftay qofkii intuu ku yidhi faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wajazaءu sayiئaةi sayiئaة miluha laa yuib اllahu اljahra min alqowli laa yuib اllahu laa yuxibu اllahu اljahra bالsuuءi min alqowli ilaa man ulm qofka la dulmiyo inuu isdifaaco wixii lagu yihi oo u dhigma laakiin ninka farku saara shan baa la saaraa diinta meelka kama taalo lakiin xaggeenu waa taal ninku hadduu ku caayo qofka uu kula soo galo xanuunji ha ka caagee adiga kusoo wareegaysaa baasho waa yahay xadiisku waa xadiis saxiixa imaam muslim iyo tirmidi iyo abu cuwaana iyo ibnu xibbaan iyo baa soo wariyey waa xadiis saxiixa can anasin radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi almustabaani maa qaalaa labada iscaaya waxay idhaahdaan facala albaadi-i ka bilaabay bay saaran tahay xataa yactadiya almadluumu ilaa ka la dulmiyey uu xadgudbo xadiiska hormuu la macnayahay kii horena waxaa ka warinaya abi hureyra kana waxaa ka warinaya anas radia allahu tacaala canhu wuxun bay tilmaamaysaa qofka muslimka uga horeynba faman cafaa waa aslaxa inuu qaato qofku faman cafaa waa aslaxa inaad taagnaato waa kaalin wanaagsan haddii qofku uu ku caayo inaad caayin hadduu ku aflagaadeeyo inaad cafidaad saamaxdo oo afkaaga xumaan aanay ka soo bixin waa kaabad dheer ayuu qofku saaran yahay haddaad kaabaddaa ka soo daadegto waxaad timaadaa wajazaau sayiatin sayiatu miluha intuu kugu yidhi in leegun ku dheh dad adkaysan weydo halkaa wixii ka hooseeyaa waa dembi iyo foolxumaanun waa dembi iyo foolxumaan marka wuxun bay tilmaamaysaa qofka muslimka afkiisa inuu haysto aflagaadada inuu iska ilaaliyo inaanu cayda isagu bilaabin cayda hadduu bilaabo labada cayoodba isagaa isku wada qaadanaya haddii tacadi uu yimaado way qaybsamayaan macnaha maaha haddii kii uu madluumkaa haddii uu tacadiyo xageen bay usoo wareegeysaa maaha kaasina dembigiisibuu qaadanaya kaasina dembigiisibuu qaadanaya oo difaaci way dhaafaysa waayahay waladiina idaa asaaba waladiina maxay aayadda qur-aankaa kale ahayd waladiina idaa asaabahum اlbagyu hum yantasiruun muslimiinta sifaadkooda waxaa ka mid waa kuwa haddii xadgudub uu ku dhaco xaq uleh inay aarsadaan yantasiruun inay aarsadaan xaq uleh waanay dhaafi karaan waxa ugu weyn waxay tahay faman cafaa wa aslaxa faman cafaa wa aslaxa wa qaala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu uhi atadruuna ma garanaysaan oo ma og tihiin malcadhu malcadhu buhtaanka ma taqaanaan waxay tahay waxaa kaloo lagu macneeyaa namiimada alcadhuna waa lagu waxa weeyaan waa waa waa lagu xarakeeyaa alcadah oo daadka haal suku fatxa la siiyana bisukuuni wa bilfatxi labaduba waa waa caadi way sugan yihin waayahay macsidana waa lagu sheegay xumaanta mataqaanaan iyo buhtaanka qaaluu waxay idhaahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay baa yaqaana waa kelmad af carabi ah ay hore u yaqaaneen inay buhtaan tahayna way yaqaaneen laakiin asxaabtu waxay uga joogsadeen allahu warasuuluhu aclam shareecadu waxay leedahay istilaaxaat erebixin bay leedahay waxabay u qaateen rasuulku calayhi salaatu wasalaam alcadhu in wixii hore loo yaqaanay waxaan ahayn inuu inuu ku sheego wa ficlan waanuu ku sheegay kiibada ma taqaanaan asxaabtu maxay idhahdeen ant waxa weeyaan waa waxa weyaan ilah ilahay rasulku saa yaqaana rasulku wuxuu ku sheegay dikruka akhaaka bima yakrahu waa wixii loo yaqaanay waxaan ahayn salaada waxbaa loo yaqaanay shareecadu wax kale markaa shareecadu waxay leedahay xuduud iyo iyo istilaaxaat erebixin gaara bay leedahay kelmaddii waxaa laga yaaba waa kelmaddii carabideeda la yaqaanay laakiin macnaha islaamku u yaqaanaa wuu ka duwan yahay macnii hore loogu yaqaanay oo kiibadu inanka waxaan unaqaanaa waanay tahay qayb ka mida kiibada qofka oo kaa maqan markaad ka daba hadasho aada caycaydo waa xan laakiin waxaa kaloo ay noqon kartaa way ka macno ballaadhan tahay oo isagoo ka hor fadhiya aad erey xun ku tidhaahdo hebel soo maahaa wuu iska hadlaaye waa cay waa erey karaahiyeysanao amba magac aanu doonahayn oo uu ka xanaaqina ku tidhahdo waa xan waa dikruka akhaaka bimaa yakrahu walaalkaa wuxuu necbaysanayo inaad ku tidhaahdo marka waxay uga aamuseen allahu rasuuluhu aclam wax kalea lagu sheegi doona rasuulku alayh الsalaatu wasalam wuxu uhi naqlu اlxadiiثi min bacdi الnaasi ilaa bacdin alcadh macnaheedu waxay tahay amba alcadhu waa warka in loo kala qaado dadka qof qole in laga soo qaado war ay qolo kale ka sheegayeen oo kuwii kale loo keeno waa namimiyihii liyufsiduu baynahum si uu labadaa qolo u fasahaadiyo dhexdooda uu xumaan u dhigo waa xadiis saxiixa alcadhu waa macna waa dembi marka weyn waa namiimiyo qofka namiimiyana jannada ma galo taasaa markaa kugu filan wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama ina allaha awxaa ilaya ilaahay wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu ay tawaadacuu tawaaduc sameeya ha isqaadanina walaa yabqi bacdukum calaa bacdin wuxuu kaloo ilaahay ii waxyooday walaa yabqi bacdukum calaa bacdin qaarba qaarka kale yaanay ku xadgudbin oo baqi yaanay samaynin baqi waa qofku xadkiisa intuu soo dhaafo xadka walaalkii inuu soo galo dadku sohdimay kale leeyihiin iyo xuduud qofka muslimkaa sohdin buu leeyahay adna sohdin baad leedahay intaada ku ciyaar oo joog ka walaalkaa ha soo gelin cirdigiisa sharaftiisa shakhsiyaddiisa karaamadiisa sumcaddiisa ha soo faragelinin wax dee xumaynaya oo ceebaynaya ha ku wasakhaynin marka baqigu waxa weya qofku inuu soo dhaafo tiisa in allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can اlfaxshaa'i wاlmunkari wاlbagi ilahay waxa u haaraantinimaynayaa munkarka iyo faxshaaga iyo bagiga dadku inay isku talax tagaan oo qofku intii xaq loogu lahaa in ka badan laga doono intaa bagigaas ugu soconaya muslimiinta oo dhami waxaa kala haystaa wax kaleba maahee way iswada boobaysaa maalkiibuu galay baqigu oo magaciibuu galay oo shaksiyaddii qofka ayuu galay iyo karaamadiisii iyo sumcadiisii maalin oo dhan qofku qofunbuu ku raran yahay oo uu rifaya wax ka googoynaya sharaftiisii wax ka mida buu rabaa inuu daadaadiyo marka baqigu waa ka waxyaaba le waxyoode waxaa ka mid a walaa yabqi bacdukum calaa bacdin qaarba qaarka kale yaanay ku samaynin baqi yaanay ku talax tegin xadiiskao dheer baa soo socdee dhaaf baabun almustabbaani shayطaanaani yatahaataraani wayatakaadabaani labada iscaayaya waa laba shaydaano yatahaataraani isku aflagaadoonaya oo wayatakaadabaani been iska sheegaya dee qofka marka qofka uu caaya waa taqaanaa waxbuu sheeg sheegaya waa kan waa kan wuxuu ku caayaya ha dhowto cay aanu ku ogeyn cay aanu lahayn ayuu ku ogya ayuu ku caayaya markaa yatakaadabaani been bay iska sheegaya kana kamuu been ku caayaya kana kamuu been ku caayaya alhutru waa hadalka faaxishada ah waa hadalka foosha xun can yaziid bni cabdillaahi bni shakhiir can ciyaad bni ximaarin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow alrajulu yasubunii ninku wuu caayaa hadduu ninku caayo ka warran bay ka dhiganta ka warran hadduu nin caayo wuu aflagaadeeyo qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu uhi almustabaani labada iscaaya iscaayaya shayطaanaani waa laba shayطaan oo yatahaataraani af xumo isu celinaya wayatakaadabaani beenna iska sheegaya oo markii xuduuddii difaaca dhaafto can ciyaad bni ximaari radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi ina allaha awxaa ilaya ilaahay wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaad tawaaduc samaysaan tawaaducu waa maxay waa inuu qofku naftiisa uu qiimaheeda u sheego inuu qofku naftiisa qiimaha ay leedahay inuu u sheego oo sanka aanu taagin inaanu qofku isu fahmin dadka inuu wax dheer yahay haddii haddaa saa idoo loo fadhiyo masaajidka aad soo gasho oo halkaa aad soo fadhiisato naftaadu inaanay kuugu sheekayn qof masaajidkaa jooga ayaad ka fadli badanta naftaada hus ku tidhaahdo naftaada inaad aamusiiso oo qaladaadkeeda iyo ceebaheeda aad dareensiiso oo madaxa aanay kor u taagin oo muslimiinta aanay isdhaafin tawaaducu waa kaas qofku naftiisa waa inuu xaqiiqadeeda u tilmaamo tawaaduca ugu fiican macnaha lagu ugu fana ugu wanaagsan waxa weeyaan ee lagu macneeya waa ka tafaasiil fara badan baa la geliyey waxaa ka mid a tawaaduca suwarkiisa qofku xaqa inuu aqbalo cid alaani cidda uga timaado qof yar xaqa ha u sheego qof weyne ha u sheego qof caalimi ha u sheego qof jaahida ha u sheego fii bacdi اaxyaan qofay isnacibyihin xaqa ha u sheego miday isjecel ha u sheego mid kooxdiisa ha u sheego miday kala koox yihiin ha u sheego qofku xaqa inuu eegto un kibirku muxuu ahaa batru اlxaqi wakamdu الnaas waa kaa cagsigiisa un kibirku hadduu yahay in xaqa laga santaago makhluuqaadka ilaahay insaankana in la xaqiro la iska sarraysiiyo cagsigu muxuu noqonayaa mastax maxay noqonaysaa xaqa in la aqbalo oo qofku marka xaqa loo sheego hogaanka uu soo dhigto barta aanu dhaafin aayad qur-aana baa laguu sheegay adigoo cerkaa maraya xadiis baa laguu sheegay adigoo asraaraya inuu qofku soo istaago khalaas khalqigana inaanu kamdi ku samayn inaanu ka santaagine dadku inaad isigoo kale yihiin inay ka khayr badnaan karaan qof khayr qaba iyo qof ehlu jannaa iyo qof ay caaqibadiisu wanaagsanaan doonto ilaahay baa og ilaahay baa garanaya intayna halkaa fadhida kuma odhan ehlu jannaan ahay maanta xaasilkuna waa kaas xaasilkuna waa qofka aayihiisa yaa laku dambaynayo gebgebtan iyo magacan iyo qabqabtan iyo waxaan dadku ay ku maaragtay la isku baacsanayaa waa folosh oo waxba kama jiraan macnuhu wuxuu yahay dad qofku meesha uu ku dambaynayo meesha ku dambaynayana waxaa sugayay qofka iimaankiisa iimaankana ilahay baa gacanta ku haya hanuunka ilaahay baa gacanta ku haya markaa qofku waa inuu baqdo qof kastoo inanka inaga mida ceebuu leeyay ilaahay baa ina asturay qofku ceebihiisa farta waa inuu ku hayaa haddii ceebihiisa uu ilaawo kibir baa gelaya haddaad ceebahaaga xasuusnaatay laakiin kibir kusoo geli maayo ceebtaada iyo gondololadaada iyo meelaha naftaadu ay ka liigayso waa inaad ogtay laakiin ayaan dar haddaanad ogeynba ka waran haddii naftaada aad ka taqaano oo keliya salaada inaad tukato aad si fiican u tukato jamaca inaad ilaaliso qur-aanka inaad akhrido oo inta fiican oo qudha ay kuu diiwaan gashan tahay oo naftaada iyo gaabiskeeda iyo gaboolfadk gaboodfalkeedu aanu kuu muuqan ayaan darradu waa taas qof kastaa gaar hadduu isku noqdo wuu isyaqaana wuxuu ku xun yahay wuxuu biiyey iyo wuxuu kugaa ka gaabiyey iyo wuxuu xumeeyey iyo dembiga uu ku dhacay iyo macaasida uu leeyahay qof kasta gaar buu garan taasoo inaad ilaabin haddaad taa niyadda ku hayso weligaa kibri mayse afkana taagi mayse an tawaadacuu xataa laa yabqiya axadu calaa axadin walaa yafkhara axadu calaa axad ilaa iyo ilaahay wuxuu faray inay isu tawaaducdaan ilamaa iyo waxay tawaaduca la wado ilaa baqiga iyo isku xadgudubku meesha uu ka baxo oo waxyaabaha keena dadku inay isku xadgudbaan waxaa ka mid a had iyo jeer kibirkaa ka mid a dadku markay kibraan afka ay taagaan tiisii buu soo dhaafay tu kale ayuu gelaya dabeetna waxa laga yaba dad kaloo muslimiina oo xaq ku leh xaqoodii intuu daadiyo inuu gacantaba saaraa suuragala walaa yafkhara axadu calaa axad qofna qof kale aanu u faanin wuxuu kasbadayna aanu ugu faanin waxaanu kasbadna inaanu ugu faanin had iyo jeer waxa la isugu faanaa had iyo jeer waxaynu kasbanay maha waynaka sheegnay waxaynu kasbanay maha waxaynu isugu faannaa waxaynaan kasban waxaynaan shaqaysan ya isugu faanaa reer hebel baan ahay maadaa iska dhig reer hebel aad ahaatid be reebal reer hebel dahaba ha ahaadaane reer hebel maadigaa doortoo iska dhigay ma shaqaysata maya maad shaqaysan ilaahay baa kaa dhigay kuma faani karaysid kuma faani karaysid waxaad ku faani haddiiba bal hataa la ogolaan lahaa oo la iska dhegeysan lahaa faanka waxaa qofka laga dhegeysan kari lahaa oo lagala doodi lahaa wuxuu qofku qabsaday kanbaan galay kanbaan guday kanbaan yeelay kanbaan qabsaday waa kan waa kan waa kan qofku ha idhaahdo se waa loodhanay haddaad allaha kuu barakeeyo aamusoo lama laguma faanee waa khalada joog laakiin qofku wuxuunbuu ku daalayaa howlaan isagaba u oolo shaqo isagu aanu qabanba ayuu isku daalinaya qofku xataa laa yafara walaa yafkhara axadu calaa axad qofna qof kale aanu u faanin oo tiisu aanay la wanaagsanaanta walaalkiin aanay la fool xumaan qultu waxaan ku uhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahay ow ara'ayta waxaad ka warantaa low anna rajulan hadduu nin sabanii fii mala'in uu dad dhexdood igu caayo hum dadkaasoo anqasu minii iga liita faradadtu calayhi dabadeetana aan u jawaabo hal calaya fii daalika junaaxun arrinkaa dembi miyaan ku leeyahy qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi almustabbaani labada iscaayaa shaydaanaani waa laba shaydaanoo yatahaataraani aflagaadiyacay iyo afxumo isweydaarsanaya wayatakaadabaani beenna iska sheegaya xadiiska ole faahfaahintiisii weeye qaala ciyaad karar baa ku qoran soo maaha ciyaad wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa xarban lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam islaamka xagga hore kamaan soo gelini waxaan ka mid ahaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalka la galay fa ahdaytu ilayhi anigoo dagaal kula jiro oo gaala ayaa nebiga waxaan u hadiyeeyey naaqatan hal qabla an uslima intaanan muslimin rasuulka ayaa markaa md- maka yimi ma xajat ma markii xaj markii maka la furtay miyaa mise waa sulxu lxudaybiya amba waa cumrat lqada cumrat lqada miyaa labadaa mid ahaan dabeetana wuxuu yihi waxaan rasuulka u hadiyeeyey hal falam yaqbalhaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aqbalino wuu diiday wa qaala wuxuu yidhi innii akrahu waxaan dhibsanayaa zabda almushrikiin zabda ayaa la akhriyayaayo ba'du sukuun bay leedahay zabda almushrikiin mushrikiinta deeqdooda alcataa azabdu huwa alcataa deeqda mushrikiinta ayaan necbaysanaya mushrikiintu abaal inay igu yeeltay wixii soo hadiyeeyaan ayaan dhibsanaya ninka gaalka ee hadiyadda uu kuu soo diro ma la qaadan karaa mise lama qaadan karo khilaaf baa ku jira khilaafkuna wuxuu ugu jiraa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay marna hadiyadaha inuu gaalo ka qaatay oo dee gabadhii maariye la odhan jiray wuxuu ka qaatay oo usoo hadiyeeyey iyo baqashii muqawqis ninkii masar haystay intaas oo jeer oo intaas oo gala rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay hadiyad u keentay oo uu aqbalay baa jirta waxaa kaloo sugan haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay gaalo hadiyad u keentay oo hadiyaddii haddana uu diiday maxaa la yeelaya culimmadu way iswaafajiyeen qaar waxay yidhaahdeen rasuulkay gaar u ahayd inuu gaalka ka qaato hadiyadda rasuulka gadaashiina cid looma ogola khaas bay rasuulka u ahayd warkaa waa la diiday warkaa waa la diiday ibnu xasm aldaahiri ayaa warkaa qaba qaarkood waxay sheegeen waa la nasakhay markii hore waa la diidanaa oo qofka gaalkaa in laga aqbalo hadiyadda xaaraan bay ahayd dabeete waxaa lagu nasakhay laa yanhaakum اllahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اdiini walam yukhrijuukum min diyaarikum alaaya ayadda qur-aankaabaa nasakhday oo xukunkaasi xukun hore ayuu ahaa xukun baa ka daba yimi ka dambe waxa weeyaan gaalku hadduu hadiyad ku siiyo waa la aqbalaya waxaa qaba ibnuqayim waa laga diiday isagana waxba kama jiraan baa la yidhi taarikh lama hayo naskigu wuxuu u baahan yahay taarikh labada nas iyo maa dembeeyey rasuulku inuu aqbalay iyo ayadda qur-aanka iyo maa dembeysay lama hayo teeda kale haddii labada xukun la iswaafajin karo naskh meesha ma yimaado taana waa laga diiday waxaa kaloo la yidhi ahlu kitaabka waa laga aqbalayaa hadiyadda laakiin wathaniyiinta kuwa aan ahlu kitaab yahuudiya kristaan aan ahayn laga aqbali maayo taana waa la diiday iyadana qowlka ugu muhiimsan qowlka ugu xooga badan ee ku saabsan hadiyadda gaalku waxa weeye gaalku hadiyadda uu ku siinayo haddii dan diintaada ku saabsan aanu kaa lahayn oo labadiina iyo saaxiibtinimo ay dhexdeena idin dhexayso oo keliya ta ay tahay waad ka qaadanaysaa laakiin haddii aad og tahay gaalkaasi hadiyaddiisa inuu u socdo diintaada iyo mawaaqiftaada inuu saameeyo waad ku celinaysa waad ku celinaysa oo meel baa kala taagantihiin adag dagaal baa idiin dhexeeya masalaa isku haysaan dhul baa isku haysaan caqiidaa isku haysaan gaalka col baynu nahay soo moogdin gaalka col baynu nahay dagaal baa inoo dhexeeya aslan gaalka colaad baa inoo dhexaysa dabeete colaaddii inoo dhexaysaba wuxuu rabaa inuu ku khafiifiyo inuu waxoogaa caawimaa ku siiyo soo nin odaya ma tihid oo suldaan ahaa soo beel mas-uulka ma tihid haa beeshaada waxaan siinayaa intaasoo gaadhi iyo intaasoo dhul iyo intaasoo ceel e laakiin qad arrinkan dagaalka naga joojiyo naga khafiifiya wuxuu ne wallaahi meeshaasi hadhuba waad dagaalami doontaaye intaa ceelasha reerku way u baahan yihiine ka qaado waa xaaraan wey leanno cadiyadan iyo deeqdani waxaa weydaaranaya waa maxay diin baa weydaaranaysaa waxbaa kala iibsanaysaa ninka odayga ahaa ninka gaalka amba fardi ha ahaw amba jamaaca ha ahaada waxa uu bixinaya ee deeqda haddii diintaada ay saamaynaysa ee mowqifkaaga ma qaadanaysid laakiin haddii laba qofoo idinka cilaaqa idin dhexayso amba ninaad jaar tihiin amba ninaad shaqo isugu timaadeen amba ninaad gaal oo a iska saaxiibteen oo macaarifaa tihiin hadduu kuu soo hadiyeeyo oo aan xilligii ciidihiisa waxa aanay ku beegnayn oo waxyaabaha islaamka muslimiinta xaaraanta ka sida khamriga oo kalena aan ahayn uu kuu soo hadiyeeyo waad iska qaadanaysa waad iska qaadanaysa rasuulku markaa ninkan waa diidayo waxaa laga yaaba dee wasanina wuu ahaa oo wasaninimada oo keliya maahee ninkani rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi wuxuu u qaadan doonaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu abaal sheegto si rasuulku mowqifkiisa iyo diintiisa ay u saamayso markaa waa diiday laakiin kuwa sida caadiga cilaaqadu uga dhexayse waxna aanay ku saameynahayn rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu ka qaadan jiray baabun saas weye waynu iswaafajinayoo ka hore laftiisa ayay iswaafajinta ku jirtaayo waa marka tacadigu uu yimaado waxaanu idhi ka hore hadduu kugu bilaabo o aada iska aamusto meel fiican baa taaganta hadduu intu ku aflagaadeeyo adna aada aflagaadayso oo intiisi inaga aad ku tidhaahdo dembigii isagaa iska leh halkaa haddii ay soo dhaafto adna aad xadgudubto labuu kugu yidhi afar baad ku tidhi shan buu kugu yidhi haddana uu sii waday adna waad sii waday laba shaydaan baa noqonaysaa laba shaydaan baa noqonaysaa baab sibaabu lmuslimi fusuuqun qofka muslimka in la caayaa waa la aflagaadeeyaa waa daaca ka bax weeye daacada ilaahay oo aad ka baxday weeyaan can moxamed ibni sacd ibni maalikin can abiihi sacd ibni maalik inankiisii moxamed ahaa aabihii wuxuu ka wariyey oo sacda can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam isna nebiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi sibaabu lmuslimi fusuuqun qofka muslimkaa caydiisu waa faasiqnimo xadiiskoo dheer baa soo socday hore u soco can anasin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi lam yakun rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka tilmaamihiisa kamay mid ahayn inuu ahaa faaxishan mid wax xumeeya ficil iyo qowlba mid xumaani ay ku tacalluqda mu ahayn rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ficilkiisuna muu xumayn dhihitaankiisuna may xumayn walaa lacaanan mid nacdal badanna mu ahayn ma nacdal caankua ma ahayn walaa sabaaban mid cayb badanna mu ahayn kaana yaquulu cinda almactaba marka ay soo gaadho inuu qof canaanto ee uu doonaya hadalka inuu ku adkeeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray maalahu waar muxuu leeyahay taraba tariba jabiinuhu dhabankiisu boodhkaa ku dhacee waa kelmada iska isticmaali jiray oo khafiifa kelmad khafiifa oo canaana weeyaan tariba jabiinuhu maxay ka dhigan tahay waa erey canaana waan cay ahayn aflagaadana aan ahayn yani raqima anfu rajul iyo xisaabaha noocaasoo kale iyo wayhahu iyo kuwaasaa ka culus tariba jabiinuhu waa erey aad dareemayso qofkani in hadalkiisu ay canaan ay tahay laakiin aflagaado iyo caye aanay ku jirin marka rasuulka ay ugu adag tahay uu doonaya inuu cid wax ka sheegay wuxuu odhan jiray maa lahu tariba jabiinuhu waar muxuu leeyahay dhabankiisu dhabankiisu boorhka ha ku dhacee maxaa maxaa u sugnaaday ma maxaa uu leeyahay oo ku dhacay yacni asluubaysi iyo afgobaadsi iyo hadal dabacsan oo wanaagsan baa qofka muslimkaa lagu yaqaana xataa hadduu cadhoodo cadhadiisu inaanay ka saarin shaksiyaddiisa wanaagsan dadka qaar baa iska wanaagsan oo dahabaho macaan oo hadal hadal wanaagsan oo la yaab leh intay caadiga yihiin unbuu cadhoonaya xunbuu saa usoo daynaya intuu cadhoodo ayuunba iskaa wax uga soo yaacaya war miyaanu qofku qofkii ahayn show lama taataabto waa jinac duulaanka waa jinaca haddii la taabto xisaab baa ka timaado idinka arkay aaga gebigiisa buu qabsanaya dadka qaar baa iska caynkaas wuxuu wanaagsan yahay intuu caadiga iska yahay maalinta uu cadhoodo baadiyo kaleu kuu dardaraya qofka muslimka hadduu cadhooday iyo iyo hadduu caadiga yahay labada jeerood ba afkiisa u haystaa afkiisa waxa ka soo baxaya uu ilaaliya can zubaydi qaala samictu abaa waa'ili can cabdillaahi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala waxaan maqlay nebiga oo yidhi sibaabu lmuslimi qofka muslimka inaad caydaa fusuuqun waa faasiqnimo nin ilaahay subxaanahu watacaala daacaddiisa iyo yeelitaankiisii nin iska diiday ayaa tahay qofka muslimka haddaad caydo waa markaad caydo shaksiyaddiisa shaksiyadda qofka muslimka iyo cirdigiisa diintiisa inaad caydo maaha diintiisa iyo muctaqadkiisa iyo waxyaabuu aaminsan yahay diinta haddaad caydo taas waa baab kale faasiqnimadii way dhaafaysa way ka duwanta wa qitaaluhu kufrun inaad la dagaalantaad la dirirtaana waa gaalnimo inaad la dirirto aad la dagaalantaana waa gaalnimo inaad caydaa waa faasiqnimo inaad la dagaalantaana waa gaalnimo halkaa moodeynaa marka ha kala fadhido marka qofka muslimkaa la dagaalankiisu waa gaalnimo waa la isweydiiyo haddii iminka laba qof ay islaayaan suuqa ay isku hirgisaan fedh oo weliba dee kani uu ka gardarayoo gacanta uu ku bilaaba magaaloobaya qofku culimadu waxay dhaheen min baab ilwaciid buu ku soo baxay hadalku yacni wuxuu ka dhigan yahay qofka muslimka ahi wuxuu samaynayaa afcaashii gaalada oo qofka muslimka horta yaa la dagaalama yaa neceb gaalun baa neceb yaa la dagaalama gaalun baa la dagaalama marka marka aad qof muslima la dagaalamayso waxaad samaynaysaa ficilkii gaaladu ay samayn jirtay waxaa la macnaa xadiiskii nebigu calayhi salaatu wasalam ui laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay waan dhiman doonaa markaan dhinto ha noqonina gaalo calaamadahoodu ay ka mid tahay inaa birta iska asashaan oo qooraha aad seefta iskala dhacdaan saa ha noqonina marka macnaa waxa weeyaan xilligaa waxaa la joogay rasuulka alayh salaatu wasalaam uu noolaa seefta oo ku jihaysan gaalka labada seefood ay isweydaaranaya midna waa gaal midna waa muslim laakiin markay baasha hoos soo dib soo noqoto ee qofkii muslimka aad kula soo laabato oo kaa dilaysaana muslim weeye haddaad muslim aad tahay dee shaqadii gaalada haysaa bay ka dhigantay marka min baabi alwaciid ayuu ku soo arooray waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi qofka muslimka ahi haddii qofka muslimkaa dhiiggiisa uu bannaysto udhaa hebel inaan dilaa waa ii xalaal kaafiru billahi alcaiim uu gaaloobay qofkaas leanno waxyaabaha la isku waafaqsan yahin waxaa ka mid a qofka muslimkaa dhiiggiisu waa xaaraan lakin haduu dhaha waa ii xalaal aniga isagoon xalaal u ahayn qofka hadduu qofkiisii dilay de waa xalaal dhiiggiisu laakiin qofka islaayeen oo halkaa waxoogaa jaafaajeen u dhaha wallaahi hebel dhiiggiisa inaan daadiyaa waa ii xalaal hadduu idhaahdo xataa haddaanu la dagaalamo uu gaaloobaya inuu xalaashido qofka muslimkaa dhiiggiisa uu ku gaaloobaya markaa qadiyadda loo adkeeyo qofka muslimkaa in la dilo gaalnimaa ku hareereysan meelo badan bay gaalnimada ka soo gelaysa laba beelood hadday islaayaan laba reer hadday islaayaan oo halkaad ciidan la fadhido kuwii kale halkaa ay fadhiyaan oo aad aaminsan tahay ciidanka kaa soo horjeeda dhiigoodu inuu xalaal yahay waad gaaloobaysa diinta waad ka baxaysa qofku isagoo waa isagoo dembiila ah dembiga wuu samayn karaa tuugadu waa xaaraan khamriguna waa xaaraan lakin qofka haduu dhaa khamrigu waa i xalaal wuu gaaloobayaa leannu khamriga waxaa la isla yaqaanaa inuu xalaal indhaan dhameeyo khamriga waxaa la isla waafaqsan yahay inuu xaaraan yahay qof muslim loo dhan khamrigu waa xalaal ma jiro ninka markaa xalaashadaa waa kaafir waa la isla waafaqsan yahay waa ijmaac muslimiinta way isku waafaqsan yihiin kitaabka sunna way tilmaameen dhiigguna waa la mid qofka muslimkaa dhiiggiisa qofku inuu xalaashadaa iska daa beel iska dhane iyo ummad iska dhane waa gaalnimo sidaasna waa lagu magacaaba waa lagu tilmaama waxaa kaloo lagu tilmaamay qofka muslimkaa isagoo ashahaadanaya waa tafsiirka saddexaad wey labaynu sheegay waxaa kaloo lagu tilmaamay qofka muslimkaa qofka kale muslimkaahi inuu la dagaalamo isagoo kula dagaalamayo diintiisa aawadeed diintiisa aawadeed diin buu haystaa salaaduu tukanayaa qur-aankuu akhrisanayaa dadku qur-aanka u dhigaya masalan waa saddexdaas markaasa wuxu uhi salaadda mana tukan kartid qur-aanna ma dhigi kartid jooji arma joojinayo salaadda waan tukanaya waa inoo dagaal wuu kula dagaalamay qofkaasi waa kaafir wuxuu kula dagaalamayaa maal iyo maslaxad iyo dan kale maaha wuxuu kula dagaalamayaa waa diin weeye marka cidduu la dagaalamaya isaga maahe de waa salaadii iyo qur-aankii taasuu la dagalamaya marka taana qofku ku gaaloobaya marka qofka muslimkaa ninka taa kula dagaalamaa wa qitaaluhu kufrun bay soo gudagelaysa aaj aad iyo aad waa muslimiinta islayna soo kale un waa muslim islaynaya un waa lainoo gabaala gurdeeyey moogti xisaabo kale lainoo sheegay waa khatarkaasi hawaka wixii waxyaabaha ilaa hadda la sheego waxa la alxurub siyaasiya waa sidaa may wada aad iyo aad ha alxurub siyaasiya la yidhaahdaayo kuma jiraan qorshayaashin waa dad masaarixi dan isku haysta dee diin baa loo dagaalamayaa soo may ahayn dee wixii lainoo sheegay dadku ay ku dagaal galeen maxay ahayd aawey diinti meeshu waynu haysanaabeen waa isla halkii un bay taagantay baashu marka waa waa xisaabo kale ku jira meesha waa xurub siyaasiya lama galo xurubulfitan baa dha shareecadu waxa u taqaanaa xurubulfitan culamada mucaasiriinta xurub siyaasiya ay dhahdaan dagaalku hal dagaalun baa lainoo ogoliyay dagaalkaas wixii litakuuna kalimatullaahi hiya alculya bes nin u dagaalamayo tawxiidka dagaalkaasumaa qof muslimiin si jamaciya si wadara muslimiintu ay u wadageli karaan inagu kiciya maxaynu u soconnaa waxaynu u soconnaa adduunka in lagu maamulo kitaabka qur-aanka ee sunna nebiga caleyhi isalaatu wasalaam intaa wixii ka sokay reerkaygii baa lasoo weeraray iyo magacaygii baa la dilay iyo doorashadii baana laga xoogay iyo makamaawilgan haysanaya iyo wax allaaliya waxaasi waa waa xuruubun jaahiliya waa xarbu fitan lama galo ha ku dhimanin can abi dar radia allahu tacaala canhu qaala wuxuui samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul nebiga ayaan maqlay oo leh laa yarmii rajulu rajulan bilfusuuqi walaa yarmiihi bilkufri ila irtaddat calayhi in lam yakun saaxibuhu kadalika nebigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh laa yarmii rajulun rajulan bilfusuuq ninna nin kuma gano amba kuma tuuro ama kuma sheego faasiqnimo walaa yarmiihi bilkufri gaalnimona kuma sheego hebelow faasiq baa tahay hebelow gaal baa tahay ila irtaddat calayhi isagay ku soo noqonaysaa in lam yakun saaxibuhu kadalika haddii qofka uu ku sheegay aanu sidaa ahayn waxaa tihi hebelo wallahi gaal baad halhays baysa ka noqotay war hebel war niu gaal baa tahay niyo haddaanu kani gaal ahayn gaalnimadii halkaa taagnaan maysa way ku soo laabanaysa meel cidlaa ku dhici mayso iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha la yidhaahdo waxay ku soo baxday mowqica azajri walwaciid waciid ayay kusoo baxday bimacnaa waxay ka dhigan tahay qofkaasi inu isagu isgaalaysiiyey walaalka hadduu gaal noqon waayo adaa gaal noqonaya walaalka hadduu faasiq noqon waayo adigaa faasiq noqon faasiq baad ku tidhi daacada ilaahay ka baxay baa tahay faajir baa tahay waad ku caddayn kari weyday maba aha aday kugu soo laabanaysa kaafir baa tahay murtad baa tahay ma aha aday kugu soo laabanaysa waxyaabaha laga faa'iidaya ugu muhiimsan waxay tahay qofka muslimka ee bishmihiisan waxa ka soo baxaya aakhiro waa la weydiinaya qodobkaasuna waa iska xariiqda hadalku waa iska fara badan yahay qodobka waa iska xariiqda qofku kelmadaha ka soo baxaya ee xuquuqda ibni aadamka gaar ahaan muslimiinta ku tacalluqa ee afkiisa ka soo baxa aakhiro waa la weydiinaya qofkaa hebel maxaad waxaan ugu tidhi jawaabtaad u haysa cad dheh haddaana jawaab u haysan iminkaba iska hayso haddaan jawaab u hayn caddayna hebel waxaan kuhi waa faasiq ilahay wuxuu ku odhanaya maalinta qiyaamaha hebel waa walaalka cirdigiisu xaaraan buu ahaa waxaad tihi waa faasiq faasiq muxuu ku ahaa waa inaad caddaysaa wuxuu ku ahaa faasiq waxan iyo waxan iyo waxan buu sameeyey ama ama wallaahi dee qaar bay israaceenoo waxaan moodaayo maalmaan halkaa ku muranayo waxaan ka fahmay taas socon mayso hebel kaafir weeyaan baa tihi kaas hebel wuu gaaloobay hebel waa murtad diintii waa ka baxay waa lagu weydiinaya maxaad ku gaalaysiisay sheeg waa inaad waa inaad haysaa waa inaad haysaa jawaab cad masalada ka gaalaysiinta iyo alaxkaam cala annaas qaacide keliya bay leedahay cindakum fiihi min allaahi burhaan ilaahay agtiisa aada burhaan iyo xujaa uga haysataan waa taas yacni su-aasha qofka aad tidhaahdo waxaa ka dhasha iyo su-aasheeda cindaka fiihi min allaahi burhaan ilaahay agtiisa waa inaad uga haysato caddayn burhaan baa la yidhi burhaan burhaantu waxa weeyaan waa waxaan laalaab iyo qiil iyo qowlna waa la yidhi aan ahayn can abi darin radia allahu tacaala canhu anahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama waxa uu maqlay nebigoo yaquulu leh man iddacaa ligayri abiihi qofka sheegta cid aan aabbihii ahayn cid aan aabbihii ahayn qofka ku aftirsadaa wa huwa yaclamu isagoo og kuu ku aftirsanaya aabbihii inaanu ahaynoo aabbihii garanaya faqad kafara kaasi waa gaaloobay waman iddacaa qofka sheegta qowman beel cid reer ninka sheegta laysa huwa minhum aan kamid aanu ka mid ahayn reer hebel baan ahay anugu idhaahdaa falyatabawa maqcadahu min annaar naarta meesha uu ka geli lahaa ninkaasi ha diyaarsado waa ahlu naare waman dacaa rajula bilkufri qofka qof gaamsl qofka qof muslima gaalnimo ugu baaqay idhaha gaal baa tahay aw qaala caduw allaahi ama ku dhaa cadowgii ilaahay baa tahay walaysa kadalika sidaasna qofkaasi aanu ahayn ilaa xaarat calayhi dub bay ugu soo laabanaysaa xadiiska bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiis ka dambeeya ma jiro awooddiisa xadiis ka dambeeya ma jiro waa dhowr shay baa ku jira meesha man iddacaa ilaa gayri abiihi qofka cidaan aabbihii ahayn sheegta ee aabba ka dhigatay aabbihii isaga tagaa banaankaa mara xilligii carabta way dhici jirtay qofka aabbihii bay isku dhacayaan wuu iska tegayaa magaalo kale u tegayaa nin soomaali islaameedoo markaa joogu isaga tegayaa islaamiyad waxaan ujeeda qof caadi oo kale u isaga tegayaa qofkaasuu ku aftirsanay anigu ninkan baan ahay ina hebel hebel baan ahay adeer aqbal isna wuu aqbalaya ciyaalkiisu ku daraya reerkiisu ku daraya magta iyo xaqa iyo dhaxalkaba kala mid buu ahaanaya waa gaalnimo gaalnimada horta u daah hadhowtay si kala noqon doontaaye inuu gaal yahay u daah ka ku dhoofo ka waran ku dhoofa ka waran isna waa la mid ceeb baa ka soo baxday dhoofkii ceebo badan baa ka soo baxayoo tan baa ka mid a inta qofka magaciisi magacaan ahayn ku dhoofaysay ina hebel hebela waad yaabi qofku magaciisa uu bedeli karaa culeys kuma jiro xor buu kaaw yahay isaga laakiin magaca aabbihii ma ma bedeli karo waxaa ka soo baxay nin xaaskiisii ku yihi nin kale ninkaasaa qaba oo la israaciyey oo ninku sidii gabadhii kukaxaystay ilaa haddana uu ku qabo ayaa jira waxaa la isku dhoofinayaa nink waa xaaskaygii aan usoo noqday waa inay isku reeruun yihiin ama ay saaxiib yihiin xaaskiisii wuxuu ku dhoofinaya waa xaaskaygii etoobiyaanku balaayay samayn jireen kenyaatigu qolkaa wada goodee caa wada seexday ba odhanaya dabeetba wada seexdeen dee mawji xaaladdu siday noqotae markii dambe xaggaa gabadhi ay tagtay ay dhoofeen ninkii waxay ku tihi ninkaa dhisisee baan la joogay maca salaama sidii bay isku raaceen nin iyo hooyadii baa la isu guuriy o la yidhi waa xaaskiisii nin iyo walaashii yani dadka marka adduunyadu ay addoonsato wax gunimaa bay sameynayaan fadeexad iyo ceeba markaa tan baa ka mid aho rag baa dee aabbahood cid aan ahayn sheegtay waman iddacaa qowman laysa huwa minhum ninka sheegto beel aanu ka mid ahayn falyataba- falyatabawa maqcadahu min annaar meesha naarta uu ku leeyahay ha diyaarso dhaqan baa jira oo kan kan uu ka baxayaa oo kuma dhex jiro uu ka baxayaa waxaa dhici karta had iyo jeer reer yar ayaa waxay degan yihiin meel bay degan yihiin oo dee qaabka dadku ay u nool yihiinna keligood kuma noolaan karaan markaa dad ay dee isgarabsaan bay u baahan yihin waa la yaqaan reerkaasi waa reer hebel waa qoladaas waa cidda abtisiintoodu ciddaasay gashaa laakiin waxyaabaha dadku ay wada leeyihiin waxay la maal qaybsadaan oo magta ay wada bixiyaan ciddaas iyo ciddaas iyo ciddaas ceeb maaha taasi ceeb maaha xilligii rasuulkana alayhi salaatu wasalaam oo jirta waynaga soo sheegnay bukhaari laftiisa nisbadiisu mawaalida ayaa ka mid ahayd qofkii ciddii xoraysay masalan aabbihii ciddii xoraysay aljucfi baa la iska leeyay waa jucfiyiintii jucfiyiinta ka mid maahee sabab baa keentay inuu ku abtirsado waayo waman dacaa rajula bilkufri qofka qof muslima tayn ujeednaa waa tane qofka qof maaragtay muslima gaalnimo ku sheega oo ugu baaqa aw qaala yidhahda caduwallahi cadowgii ilaahay baa tahay walaysat kadalika noocaasna aanu ahayn ilaa xaarat calayhi isagay ku soo laabataa laba macne ayaa lagu macneeyaa mid waxa weeyaan de mid waa daahirkeeda oo qaar baa waa haddii qofka qof muslima ku dhahda gaal baa tahay oo aanu gaal ahayn isagaa gaaloobay ha shahaato taasi waa daahirkeeda midda labaadna waa le waxa weeyaan qofku isagaa gaalnimo ku dambeeya qofku isagaa gaalnimo ku dambeeya qofka looga taagi waayo hebel waa gaal aan gaal ahayn hebel waa gaal aan gaal ahayn hebel waa gaal aan gaal ahayn ilaahay isaga ku imtixaamaayo isagaa gaalnimo ku dhinta waa lagu macneeyey taasna waciid guud baa looga jeedaayo gaalnimadii weyneyd maaha waa gaalnimadii yaraydna waa waa waa lagu macneeyey ha hay waay marka halkii maxaad uga jeeda yani ma in la xantaa ma banaantay ba aha aha kuma jiraan waa nigi sheegayo haddii masalan waa dadka qaar baa reere la degan yihin reerahaasna ka mid maaha laakiin dee dadka qaar bay u nool yihiin mag bay bixinayaan qaadhaan bay bixinayaan ya waxyaabaha de maanta qabailku ay ku wada nool yihin reerkiiba marka ohan wa anku isma bixinayne qoladiinaasaanu ka mid ahaane sida haddii lasu laysu og yahay taasi laakiin haddii ay qola tiri qolada maanu ka mid nahay uun waan garta sax muhim waa taxanta waa sax caaqi waa taxan tahay qofka caadiga iyo iyo iyo qabiilku waa isla hal nin baa gabadh buu guursaday sidaa uu sheegaya caaqilku dabeetana xilligii qofku aanu ku dhalan jirin ayuu qof ku dhashay masalan uur bay lahayd waa la kala qaadayaa aan soo ururiya kuwa la eedaamaya waa la kala qaadaya waxaa loo kala qaadayaa haddii uu og yahay ninkii gabadha guursaday gabadha ilmahani ilmihiisii inaanu ahayn ilmaha ciyaalkiisi inuu ku dhex daraa waa xaaraan iska astura unoo gabadh waa lilahay ceebtaada ha asturee ha isheegin waxa weeyaan ciyaalkiisa kuma dhex daraya qofkaas nin baa waxaa laga sheekeeyaa qiso nin baa gabadh guursaday gabadhii wuxuu ogaaday uur inay leedahay farma saarin dee uurkii baa soo baxay gabadhii way isla ogaadeen wuxuu ku yihi anaa ku asturaye iska aamu gabadhi in la asturaa wa okay waa way fiican tahay ilmihii yaraabaa dhashay gabadhii wuxuu ku adgu mudun iu sameeyo inaad uur leedahay aniga mooye cid kale yaanay ogaanin waayahay bay ku tihi waa la qariyey uurkii ilmihiibaa habeenkii dhashay dadka wuxuu ku dhaha gabadha weli imay uuraysan waa runtii may de may weli u uuraysato weli imay uuraysan buu dhaha gabadhi habeenkii bay dhashay salaadii subax ka hor ayuu ilmihii yaraa soo qaaday isagaa ka umuliyey bal ninkaa adigu shakhsiyaddiisa fiiri raganimadiisa waxal wuxuu samaynayaa inaanay gabadha aanay ceeboobin ilmihii buu soo qaaday markii masaajidka muadinkii uu galay oo uu furay ayuu ilmihii yaraa soo qaaday halkii kaabadda masaajidka u dhiga suu intuu dib u yaro baxaybu dib u soo noqday markaasuu ninkii muadinka ahaa ayuu ku sheekhi bal bal waran khayre ilmaha yar meesha yaa dhigay markaas m ilmaa laa xawla walaa quwati war way soo tuureen iskadaa sheekh anigaa qaadaye dadkii baa isu wadayey walaa ninkii hebel halkan buu yimiyo ilmo yaroo bartan jooga oo cid dhashay aan la garanahayn ayuu qaatay ilmihii yaraa uu qaaday gurigiisii buu geeyey ilmihii yarana waa uu koriyey oo ma tuurin oo ayda muusinista maanta la sameeyo gabadhiina wuu asturay gabadhii reerkood buu tego wuxuu ku yihi gabadhi waan isku yaro dhacnay oo waan furaye cidna hanoo sheegine meherkii igu celiya ila meher muu qabanayni gabadhiina waa loo meheriyey gabadhiina wuu asturay horta caaqilkaa waa la samayn karaa haddii ay jiro qofka ilmihii u dhashay amba reerka laga sheekaynayo wax caddaani hadday jiraan oo ilmahaasi qofkaasi aanu dhalin oo uu og yahay abtirsiintaasi uma bannaana haddii laakiin tuhun uu jiro reerkii gabadhiisii waa xaaskiisii waxaa laga yaabaa sideed bilood bay ku umushay sideed bilood way ku dhali kartaa toddobay ku dhali kartaa toddoba wixii ka badan lix miya xilligii caadigaa hadday ku dhashay gabadhi oo u ekaan waayo warni malaa maan wuxuu eeg yahay kay berigii jaarka ahaayeen waa xaaraan wey waa xaaraan taa lama odhanay tuhun waxba laguma qabto caddaan baa wax lagu qabtaa haddii markaa beeshaasi caddaan lagu hayana beesha ma sheegan karaan qofkaasi haddii caddaan lagu hayana qofkaa ma sheegan karo hadday tuhun tahayna waxaa la raacayaa asalka asalkaa qofkaasi cidda uu sheegtay inuu yahay la raacay ibn furaashku waa kaa horaan sheegiyey waa kaa horaan sheegiyey loo de waa in loo sheegaa ha ha dhowto waa in loo sheegaa laakiin dee si rashad iyo way adag tahay moogta waa dareemi karaysaa qofkii socday socday marka labaatan jir uu gaadho in lala soo fadhiisto hebelow arrinkaasaa dhaco stan bay ahayd oo stan bay ahayd oo stan bay ahayd way adagtahay laakiin waa in loo sheegaa qof qofka nasabkiisu cidduu yahay iyo xaaladiisu noocay tahay waa in loo sheega in laga qariya ma waana xaaraan in aabbaha uu ku abtirsado ilmihiisii ma can sulaymaan ibni surad radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi istabba rajulaani cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama laba nin baa nebiga isku agacaayey faqadiba axaduhumaa midkood baa cadhooday fashtadda qadabuhu dabeeta cadhadiisi baa sii adkaato aad buu sii cadhooday xata intafaka wajhuhu ilaa wejigiisu uu bararay watagayara wejigiisu isbedelay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam dabeete nebigu wuxuu yihi inii laa aclamu waxaan garanaya waan ogahay kelimatan kelmed low qaalaha haddii kelmaddaasuu idhaahdo ladahaba canhu اladii yajidu waxaanuu dareemayay cadhadani ay kaga baabi'i lahayd faاnطalaqa ilayhi الrajul markaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuu sheegayo kelmaddaas ay tahay inuu qofku yidhahdo markuu cadhoodo waa inuu shaydaanka iska naaro acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim faاnطalaqa ilayhi الrajulu dabeete nin baa u tegey waa mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu ayaa kelmaddii qaaday faahbarahu dabeete wuxuu u sheegay biqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qowlkii wuxuu warheedhe nebigu wuxuu ku uhi shaydaanka iska naar wa qaala wuxuu uhi tacawad biاllahi min الshayطaan الrajiim qaala wuxuu uhi ataraa bii ba'san oo miyaan xanuunsanaya waa nin jiqoo cadhaysanaya moogta oo dee malagan wuxuu uhi waa sheekh nebigu wuxuu ku yidhi shaydaanka iska naar umajin baa igu jiray buuhi marka ataraa bi ba'san ama junuunun ana miyaan waalanahay nin waalan baanahay idhab waalood naga tag waxaa looga jeedaa meesha kan dambe ficilkiisa inaan raaco maahee qofka hadduu cadhoodo oo aad aad u cadhooto inaad fadhiisato weysaysato shaydaanka iska naarto ninkii soo sheegnay habeenkii hore waxyaaba fara badan baa lagu shegey qofka haddii uu cadhoodo cadhada waxbaa lagu dejiyo waxaa ka mid a qofku xaaladda uu ku jiro inuu ka baxo haddii uu taagan yahay inuu fadhiisto ya haddii markaa fadhiga kaga baabi'i weydo shaydaanka inuu iska naaro amba shaydaanka inuu iska naaro hadday ka bi'i weydo inuu fadhiisto hadday ka bi'i weydo inuu weysaysto intaasaa ugu muhiimsan waa yahay sulaymaan ibnu surad haddii ilaahay ka dhiga habeen dambe xasuusiya waan usoo laabanaya haddii ilahay ka dhiga war badan ba ninka igu jireen can cabdilaahi can camr ibnu salamata ma idhaahdaa mise waa can yaziid ibni abi ziyaad can camr ibnu salamata can cabdilaahi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi maa min muslimayni ilaa baynahumaa min allahi sitrun faidaa qaala axaduhumaa lisaaxibihi kelimata hujrin faqad kharaqa sitra allahi وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما ما من مسلمين لبا مسلم هدي جيران لبا مسلم وكست إلا بينهما وحا ودخايا من الله إلى حقيسة وحا uga dhaxeeya sitrun asturaad qof laba qof oo kastoo muslimiin way kala astureeyeen oo ceebahoodu isma muuqdaan waa asturaad xag ilaahay subxaanahu wa tacaala ka timi fa idaa qaala axaduhumaa lisaaxibihi haddii mid saaxiibkiiba walaalkii uu ku idhaha kelimata hujrin kelmad foolxumaa ku idhaahdo aflagaadaa faqad kharaqa sitra allahi qofkaasi wuxuu dilaaciyey asturaadii ilaahay qofka ceebtiisu way iska asturan tahay ducooyinka ducooyinkaan ugu jecelay waxaa ka mid a allaahuma astur cawraatina wa aamin rawcaatina ilaahu ceebtayada astur ducadaas duca sahlan maaha ilaahu ceebtayada astur qof innaka inaga midaan ceeb lahayn ma jirto laakiin waxaynu ku noolahay waa asturaadda wey waxaynu ku noolle waa asturaadda haddii qof kastaaba wuxuu yahay bannaanka ay ooli lahayd waa lagu kala tegi lahaa meesha laysma waacinsadeen waa la hubaataa ayada culimada qaar waxay dhahen haddii xumaantu ay ur leedahay oo xumaantii kasta oo aad samaysaaba ay urayso adduunka gebigiisa wuu ka bici lahaa qarmuun baa looga bixi lahaa adduunka waana xaqiiqa waxaynu ku noolle waa maxay waa asturaadda ilaahay wey markaa ilaahay baa dadka kala asturaye haddii qofku walaalkii kelmada aflagaada xumaana uu ku idhaahdo oo laga yaabaanba uu ku og yahay wuxuu qofkaasi dilaaciyaa asturaadii ilaahay leanno kana intii leeg buu sheegayaa dabeete ceebtoodii baa la ogaanayaa bay ka dhiganta waidaa qaala axaduhumaa lilaakhari haddii midka kale uu ku idhaahdo anta kaafir kaafir baa tahay faqad kafara axaduhumaa labadooda midkood baa gaaloobay baabun man lam yuwaajih الnaasa bikalaamihi can masruuq قال قلت يا قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم من لم, يج... من لم يواجه الناس قفك أن دتك كواجهين أن توس وقال هرتقين بكلامي هذا الكيس بمعنى عنانت وعنانت أم لتها قفك عنان لها عنانت بلارية وقفك أن كونه هبل وقلدنت هاي وحبات مثلا كل دولعين عن مسروق قال يعني وإذا كم إلى آدابة النبي عليه الصلاة والسلام قف رسولك مركب حمار أركب وين نادر بهايد inuu qofka qaladkiisi gacanta u saaro qaladka si guud ayuu u sheegi jiray can masruuq qaala wuxuu yidhi qaalat caaisha radia allahu tacaala canha caaisha waxay tihi sanaca anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu sameeyey shay-an waxbuu sameeyey farakhasa fiihi dabeete ruksad buu raaciyey fatanazaha canhu qowmun dabeete dadkii qaar ka mida ayaa ka gows qabsaday oo yacnii ruksadii rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu siiyey bay qaadan waayeenoo waxay u qaateen inay qaadan waayaan inay ka fiican tahay inay qaataan tanasuhu waa caynkaas fabalaqa daalika annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaa loo sheego waxaa rasuulka ilaahayow ruksadii aad bixisay safar bay ahaayeen dabeetna waa la soomanaa soom bay ahayd fatxu makaa lagu sheegay inay ahayd rasuulka calayh isalaatu wasalaam markaa wuxuu sameeyey waxbuu cunay iyadoo la sooman yahay ilin jihaad baa lagu jiraa qofku waa musaafir waana mujaahid waa la daciifiya rag baa loo sii socdaa haddaad sii gaajooto saas lagu riixi maayo marka waa inaad sii xoogeysato qofka haddii musaafir yahay soonka inuu dib u dhigtaa waa way u furanta jihaadna waabay kaba sii xag jirtaaba rasuulka alayh isalatu wasala dadku markaa say u arkaan dadkoo wada arkaya ayuu timir iska cunay amba cunto caadiya cunay si ay soonkii u jebiyaan markaa asxaabtii badankoodii soonkii bay jebiyeen laakiin qaar baa sii haysta oo kusii dheganaaday waxay dhahan markaa anagu aan iska soomanaanayna bimacnaa marka waxay ujeedaan inaanu soomanaanaa ka wanaagsan ruksaddaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bixiyey nebiga waa loo sheegay waxaa hebel iyo hebel nimanka la yidhaahdaa soonkii may jebinoo way kusii dhegan yihiinoo saasay qabaan fakhataba nebiyu sala allahu calayhi wasalama faxamida allaha nebigu khudbad buu la istaagay dadki markay isu yimaadeen buu ka dhex istaagay الحمد لله رب العالمين إن بين الحمد لله أبو أخري ثم قال وحولي ما بال أقوام ذاتك قار محي أجيدان يتنزهون عن الشيء أصنعه oo ka gows adeegaya amba ka gows qabsanaya waxaan aniguba sameeyey fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee innii anigu la aclamuhum billaahi anaa ilaahay ugu idinku aqoon badan وأشد وأشدهم له خشية أنigaana ilaahay ugu alla ka cabsi badan marka haddii halkaa inaan sii soomanada alla ka cabsi uu ku jiro anigaa soomanaan lahaa mada rasuulka alayه الsalaatu wasalaam muxuu samey baabka muxuu u baabaysan yahay qofka aan dadka hadalkiisa ku waajiyay inaan toos aan u canaanan oo kitaabka nuskhadiisa qaar ka mid a ayaa baabu man lam yuwaajih الnaasa biاlcitaab qofka dadka aan toos u canaananay si guud qofkii canaanta lahaa intu ka leexiyo canaantii baahiye si isna uu isu ogaado cidda loo jeeda dadka kalena uga faa'idaystaan waa min baabi maa baalu aqwaamin baa ladhahda maa baalu aqwaamin waa sunno wanaagsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii loo sheegay ma odhan war hebelow mala waxay waxaa sameeyey haa war maxaad ku keentay qofku wuxuu yaro dareemayaa ta'niib amba canaan buu dareemayaa wuu bahdilmayaa wuu naxayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ilaaliya dadka damiirkooda iyo qalbigoodu khaadirkoodu dhowrayaa markaa wuxuu sameeyey dadkii oo iswada saa u fadhiya oo qaar fara badan xataa aanay waxba ogeyn ayuu bartaan ka kacay wuxuu yihi dadka qaar maxay waxaaya waxaa u samaynayaan markaa ninkii sameeyey wuu isgaranayaa isagu in loo jeeda isagana wuu fahmayaa dadkii kalena way fahmayaan oo meeshii macno siyaadaabaa u soo baxayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruksada uu ina siiyo waar iska qaataa ka soo baxaysa waa dhaqan wanaagsan dadka qaar baa qofka ilamaya ee dhegaha ay u mariyaan waa indhaha oo ku qayliyaan ay ku buuqaan aanay ku siinba waxaa ka wanaagsan qofka sida ay tahay yani qaladkaa si guud in loo sheego qofka inta la asturi karo muslimka in la asturo hadalka in la debciyo qofka muslimka khaadirkiisa in la dhowro waxyaabaha dhaawacaya waxyeelya in la iska ilaaliyo macalimiinta taas had iyo jeer macalimiinta oo kale ayay ayay ku fiican tahay oo ardayda qaar hadday khaladaad sameeyaan iyadoo dee laga maarmi waayo mooyaane in si guud qaladkii loo sheego dhawaa ragga qaar baa waxay waxaa sameeya arrin noocaasa baa la soo sheegay war xumaanta iska dayanmayo qaar baa saa ku waantoobaya way kusii wadeen way joogsami waayeen way sii markaas waxay noqonaysaa fi bacd alaxyaan in qofkii gaar loogu yeedho qaladkiisana loo sheego laakiin si ladifanoo dabacsan oo naxariis leh in loogu sheego waayahay can salm alcalawi can anas qaala kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa qala maa yuwaajihu rajula bishayin yakrahu waxaaba iska yarayd nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qofku wuxuu dhibsanayo uu kula waajaho ku idhaahdo fadakala calayhi yowman rajulu nin baa maalin nebiga calayhi salaatu wasalaam usoo galay wa calayhi aharu sufratin isagoo uu ka muuqda raad yacni sufra cawlaan falamaa qaama markii uu kacay qaala liasxaabihi asxaabtiisii wuxuu ku yidhi low gayara aw nasaca haadihi sufra alla muu iska bedelo ama muu iska bixiyo maxaas maaragtay maradaas waxaas ay ku yaalana uu xidhan yahay rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu kala xisho warahaad xidhantaa iska bixi waxaanaba waa marada xidhanta waa us amba way kaa weyntay baashani nin baasha bahal fool xuna iska bixi dee ninki waxan waa iska caadi moogta war hebel maanta waxaad xidhantay waa maxay war maanta maxaad soo xidhantay war waxaan iska bixi waana fool xune qofku wuu naxaya hadda isna waaba xaragoonaya talbaaska waxa buu isleeyahay maanta waa lagu soo wadeegayaa buu isagu isleeyahay adna waxaa ti war waa niba waxa uskaga waa waliba maxaad iskaga meedhi weydi waa qalad yani haddii xataa noqoto qofkii nagala maarmi waayo si gaara oo dabacsan in loogu sheego in sha alla halkaasaan ku daynayna wasali allahuma waslm wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi waslm waxaa nin ka mida musaliinta walaalkeena ayaa wuxuu yihi ii duceeya xanuun buu ka cabanayaa xanuunkaasuu ihi iga duceeya xanuunka walaalkeenu ka cabanayo ilahi subxana wa tacala waxaynu u weydiinaynaa xanuunka inuu ka dulqaado